koonfurta soomaaliya ay la wareegeen ciidamada kenya oo ku socda magaca midowda afrika waxa uu muran ka taagan yahay maamul samaynta gobollada jubbooyinka sida muuqata waxaa khilaafku ku saabsan yahay cidda maamulka dhisaysa ma dowladda soomaaliya mise urur goboleedka igaad oo ciidamadoodu gobolka ka xoreeyeen xoogagii al-shabaab ugaas maxamed weli waxa uu ka mid yahay odayaasha gobolka gedo oo ka tirsan deegaanada lagu muransan yahay maamul samayntooda waxaana uu b b c da uga warramay sida uu arrintan u arko
hadeer waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin aad cajiib u noqotay runtii horta inaan hadlo ma rigin laakiin waan ka adkaysan waayey markaan meedia aan dhegaystay internetyadana aan fiiriyey iyo telefishinada barnaamijka ah in jubbooyinka loo dhisayo maamul dowlad goboleeda ay dhisayaan igad loona diidan yahay maamulka inuu dhiso ninka ay ictiraafsan yihiin inuu yahay madaxweynaha xasan sheekh maxamuud waxay igu noqotay arrin cajiiba oo damiirkayga iyo dadnimadayda iyo shaksiyadayda ay ka aamusi weydey walidaalika ma aan taageersani xasan sheekh maxamuudna ma taageersani mana taageersani nimanka layihaha jubbalandna ma taageersani sidaa darteed ayaa waxaan u hadlay inay arrintaasi khalad tahay oy jubbooyinku ku khaldan yihiin soomaalida waxay tidhaahdaa intuu baaniyaal cuni lahaa cali ha beesaysto waxaa kenya loo ogolaaday oo oo kibaashi loo ogolaaday oo xasan sheekh maxamuud kismaayo gudaheeda lagu diidan yahay waan garan waayey waxaa kaloo su-aal ah oon rabaa inaan weydiiyo beeraha ee aniga aan ka soo jeedona fayeenka u ahay beeraha daaro goorta kismaayo ay noqotay nairobi oo kibaaki inuu maamulo uu xaqa u yeeshay ninka layidhaha xasan sheekh maxamuudna loo diiday waxaan rabaa halkaa inaan ka caddeeyo inaysan jirin anoo ku hadlaya afka beelaha daarood oo afhayeenkooda salaadiinta beelaha daarooda inaysan jirin wax go-aana iyo wax rabitaana oo kenya iyo igad midna u hayno
maxamed weli beel guud ahaan magaceeda qof ku hadli karaa ma jiro sida soomaaliya aan ku naqaan marka adiga fekerkaada gaarka ah so inaad ka hadashid maahan adeer waa waa sax arrintaad ka sheegaysa oo soomaaliya fawdaa ka jirta laakiin waxaan kuu sheegayaa sharci iyo caqliguna waxay wada yihiin baan kuu sheegayaa soomaalida waxay tidhaahdaa gabar ninkii la roonbaa walaalkeeda dalka iyo dadka iyo diinta ninkii badbaadinaya wanaagiisa raba oo raba wanaagooda iyo amnigooda iyo wadagenyadooda ayaa dadka masalaya dadka wanaag baan ku masalayaa beelaha daarood waxaan ku masalayaa oo soomaali ku masalayaa oo muslim ku masalayaa waa wanaag weye deetan anaa ka hadlahaya afayeerna ayagaa ii doortay
dadkaas aad ka hadlaysid dantooda waxay u arkeen in kenya iyo igad ay hoos tagaan oo maamul u samayso oo maaragtay dhulkaas xoogagii shabaab ee haystay ay uga kiciyaan maxaad ku diidan tahay adigu adeer anigu waxaan ku diidanahay horta marka koowaad anaga muslimiin baan nahay gaala ma yihiin igad nimanka la yidhaahdana etoobiya iyo kenya iyo uganda hogaaminaya midda labaad soomaalidana la yidhaahdaay anagu kenyaana ma nihin ee etoobiyaana ma nihin ugandiisna ma nihin gobolka jubbada hoose iyo beledweyne iyo bay iyo bakool iyo muqdisho iyo jowhar iyo haddii aad la kuurayahay muxuu ahaa garowe waa isku mideeye kala meel dooni una helin ma jirto ummadda soomaaliyeed sidaa darteed baanan u ogolayn diiniyan baanan u ogolayn wadaniyan baanan u ogolayn shaksiyan baanan u ogolayn soomaalinimo aanan u ogolayn shakhna ma aha arrinta ayadu waa arrin khalada
waxa uu ahaa maxamed weli oo jooga gobolka gedo oo qadka telefoonka iigu warramayey marsii horreey